dhowr sano ka hor gawaaridan hoomeyda ah magaalada muqdisho waxay u ahaayeen gaadiidka keliya ee ka dhex shaqeeya xaafadaha iyo suuqyada kala duwan laakiin hadda waxay u muuqanayaan kuwo wakhtigooda uu soo dhammaanayo shacabka caasimaddu waxay aad u isticmaalaan mootada saddexda lug ku dhaqaaqda ee loo yaqaano bajaajta waxayna gaadiidlaydan lumiyeen macaamiil badan oo aad ugu xirnaa cali cabdinuur caddo oo ah darawal ku shaqeeya gaari biela ayaa v o eda u sheegay in mooto bajaajta marka laga soo tago macaamiisha ay ka qaateen haddana ay kala kulmaan saxmad iyo ciriiri dhinaca wadooyinka ah bajaaj cariiri badanay leedahay waagii hore intaa eeda jiran ka hor magaalka faraaqu ahaay hadda cariiri badanay leedahay jaamka badan ayadaanoo keenaysa ayada iyo waddadiio gududa guda arka waa soo leexinaya haddii baabuur way soo galaan atare ay soo galla waa ka daran tahayba dhibkaas taasaa ku qabnaa bajaaj bajaajka waagii hore anaga dadka ayaga hadda ay raacayaan anagaa qaadi jirnay laakiin laba qof lacagay isku darsaay nus iyo nus ayadaa la fuulaa bielkii wax raacayo oo saa'id ma lahan
gawaaridan laguma raaco lacagta doolarka oo aada looga isticmaala magaalada muqdisho iyo gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka waxayna ka mid yihiin ganacsiyada weli sii isticmaala shilanka soomaaliga ah laakiin cali cabdinuur caddow waxa uu aaminsan yahay haddii aysan qaadan lacagtaasi in gawaaridooda aysan sii shaqayn karin saddex ku afar kunaan ka qaadnaa anaga marka hadda saybaan ku soo ran oo kale afar saddex buundada markaa ku degaayo saddex afar waay shan aa ugu badan waa ku nooliya anaga lacag jajeexinayn ugu daraayan waa iska qaadayna shidaalkaa ugu darnaa bakaare iyo domadaaga iyo cambureyna iyo saybaan ma dhaafi karo taas gaadiidkan bielka ah ee ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho waxaa weli isticmaala dad u badan danyar kuwaasi oo aan awood badan u lahayn inay bixiyaan lacagaha bajaajta lagu raaco qiimaha ay afar jeer gaari ku raaci karaan ayaa u dhigma midka hal mar oo keliya ay ku raaci karaan mootada bajaajta meelaha qaar waxaa la yidhaahaa maxamed faarax mahdi waxaa waaye waxaan raacaa aniga waxaan u badnahay bielka caasiyaalkaan raacaa marka waxaan u raacaayo ad iga rabtaa malayn waxaan u raacaayo waxaa waaye mootada inta haddii aan meeshaan igey haddaan idhaha nus dollaray ka bilaabanayay kanna waxaa waaye laba kun saddex kun kan inta igey haddaan idhaha laba kun waaye ilaa ceelgaab igey haddaan idhaha saddex kun waaye lambar afar iga qaadaan idhaha saddex kun waaye marka sidaas awgeed dhaqaalahaasaan u raacaa bi'alka daadku waxaan u arkaa lacagtiisa qaali waa sembere inkastoy ka degdeg badan tahay laakiin degdegtaas oo dhanaanba annaga nugu jirinba xajarada dhaqaalaha naaga daran
maama amrawaa la yidhaahdaa maasha allah wallaahi hortoo magaaladan xamar way iska weyn tahay duruufana way iska jiraan nin walbana jeebkiisa xukumo maanta annaga haddaan bajaajaan raac inaan idhaahdo laba doolar hal bar hal doolaray leedahay waxaa macquule nus doolarka inay lacagaaga soo laabato oo aan saddex kun afar kuna ku tago shan kun lix kun camal ii soo laabato marka dhibka jiro awgeed waxa waaye annaga ma xamili karno bajaajtii hoomaydaasaan iska raacnaa hoomaydaasaa noodana kolley nin walba wuxuu dana isagaa yaqaanee taama duruuftaa kallifayso ma awoodo inaan mooto bajaaj garaysto dhaqsina guriga tago marka waa ku qaracsana inaan iska raaca bielkaygaas wakhtigii ilaa igeyna gurigayga tago inkastoo mooto bajaajta ay il dhaqaalo u tahay qoysas badan shaqo abuurna ay u noqotay daayar ku nool magaalada muqdisho haddana shacabka caasimadda ku nooli waxay u baahan yihiin gawaari lagu raaco qiimo jaban oo ah kuwa dadweynaha cabdicasiis barrow v o a muqdisho